raggan ka tirsan ururka al-shabaab ee maanta dilka lagu xukumay ayaa kala ah farxaan maxamed samatar cabdinaasir dhaqane xasan iyo abshir maxamed xaaji buulle waxaana daqiiqada yar kadib xilligii uu dhacay weerarkii lagu qaaday hoteelka naasaha blootuu laga soo qabtay guri ku yaala degmada boondheere oo ay ku baxsadeen sida uu tilmaamayo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan nuur shuute maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysanayaal farxaan maxamed samatar oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaano suhayb labo cabdinaasir dhaqane xasan oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaano cabdixamiid qoslaaye saddex abshir maxamed xaaji buulle oo magaciisa afgarashada ah loo yaqaano yaxye ay ka hor caddeeyeen maxkamadda horteeda in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab islamarkaana ay ka mid ahaayeen koox weerar ku qaaday hotel naase hablood labo siddeed iyo labaatankii bishii tobanaad laba kun toddobiyo toban eedaysanayaashu waxay maxkamadda ka codsadeen in loo naxariisto lana cafiyo maxkamaddu markii ay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in ay ka mid ahaayeen ciidankii u soo gurmaday hotel naase hablood labo markii uu weerar ku dhacay kadibna saddexda eedaysane oo u adkaysan waayey dagaalka ay ciidanka amnigu kula galeen gudaha hotelka ay u soo baxeen bannaanka bannaanka hotelka iyadoo iyagoo soo aaday dhanka ay maragu waardiyaha ka ahaayeen sidaasna ay ku dhex martay isrisaasayn sababtay dhaawaca mid ka mid ah eedaysanayaasha halka labada kale ay ku carareen guriguri ka agdhowaa goobta sidaasna ay ku soo qabteen saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku dagaalamayeen oo isugu jira ak iyo bambooyin guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kala sheegay in maxkamaddu baaritaano dheer oo ay samaysay kadib ay raggani ku caddaadeen dhammaan dembiyada lagu soo oogay waxaana uu ku dhawaaqay xukunkooda markay aragtay maxkamaddu marag muurjinta ah dukumiintiyo ay ka mid yihiin qiraalada laga qoray saddexda eedaysane iyo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay weerarkii naase hablood labo oo lagu eedeeyey saddexda eedaysane iyo hubkii ay ku fuliyeen weerarka oo ahaa saddex qori oo akay fadhi saban ah iyo bambooyin efwan ah maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii qareenka oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro codsatay in la cafiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow farxaan maxamed samatar labo cabdinaasir dhaqane xasan saddex abshir maxamed xaaji buulle ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta dadkii ku geeriyooday weerarka weerarkii ay ku qaadeen hotel naase hablood labo ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan weerarkii siddeed iyo labaatankii oktoobar ee sanadkii hore lagu qaaday hoteelka naase hablootu ayaa waxaa ku geeriyooday siddeed iyo toban ruux waxaana sidoo kale ku dhaawacmay afartan iyo saddex qof oo kale xasan kaafi qoyste v o a muqdisho